toddobaatan iyo todoba qof oo inaskajara dadweyyn iyo awlaadyala jiifa udarka shimbiyoodka isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waa in udarka usan dhimiday tumi-isad qof cabdifataaha shikaabo weliba agaasimaha isbitaalka gobolka bay waa inus raadiyaha warsan usan ku horbey dadka hatala jiifa isbitaalka udarka shimbiyoodka inkastoo isbitaalka ay soo gaarayaan dadyow oo la ildaran cudurkaas haddana lama dhigi karo inkastoo waktigiisa weli aan la sii gaarin lama dhigi karo cudurkii weli micnaha wuu degay wuu yiraahda lama dhigi karo waxaa ka dareemaysaa afar iyo labaatan saac waxaa dareemaysaa isbitaalka baydhabo waxaa oo la ildaran lasoo gaarsiinayaa cudurkaas oo shawdiyoodka tiro gaaraya marku uu degan yahay labaatan ilaa labaatan iyo shan marka uu kacsan yahay afar iyo labaatan sacna waxaa lasoo gaarsiiyaa afartan konton ayaa lasoo gaarsiiyaa isbitaalka baydhabo habeen walba waxaa ku barya oo cudurkaas oo la ildaran isaa lixdan toddobaatan inta udhexeysa ilaa sideetan intaan kula hadlayo isbitaalka waxaa jirto tiro toddobaatan iyo toddoba qofood ayaa jirto cudurkaas shawdiyoodka la ildaran oo dadyo kala duwan ay isugu jiraan dadka dhan ayuu wuxuu ku marayaa safmar ayuu ku marayaa dadka da-da ah oo markaasi rag iyo dumar isugu jiraan caruurta iyo dadkii dhexdhexaadka ahaa dhan ayuu safmar ku marayaa ma garan agaasimaha oo hadal jeegwadaya weliba uusa kala tali dadkiiusa ha kadhiyahay cudurka shimbiyoodka intii oo marwalbiyo ka dadaala nadaafadii eray saddex jeer in ka badan maalintii uu saxroonayo saxradiisna ay tahay saxradii awal uu dhigayo mid ka duwan oo biyo ah ay tahay iyo hadduu dareemayo lalabo uu dareemayo qofka waxaan dareemaynaa in isagoo wax oo markaasi daawo uusan ku degdegin dhakhtarka u dhow amaba m c edka u dhow inuu tago amaba isbitaalka in lasoo gaarsiiyo si markaasi talooyin iyo daawooyinka ku fiican ee cudurkaasi oo lagu hortegi lahay si loo siiyo ma garatay waxaa horta ka imaanayo nadaafad xumo ayaa ka imaanayso nadaafadda marka in lagu dadaalo ayaan micnaha soo jeedinaya deegaanka iyo dadka nadaafadda gaarka ah waa muhiim qofka inuu ku dadaalo nadaafadda qoyska waa inuu ku dadaalaa nadaafadda environmentiga oo deegaankana in lagu dadaalo waa qasab haddii intaas micnaha si fiican loogu soo jeesto dhinaca nadaafadda meel layska saaro waxaan dareemi karaa cudurkan wuxuu ka dhashaa nadaafad xumo ayuu ka dhashaa u badnaadee waxyaabaha uba uu ka dhashanayo raashinka iyo biyaha baa u badnaadee oo wasaqaysan waxaan kula talinayaa raashinka la isticmaalayo naftirkoodaba in laga soo jignaado nooca raashinka la isticmaalayo inuu ahaado raashin markaas aada loo bisleeyey oo aadna kulol biyaha la isticmaalayo inay ahaadaan biyo calorination ah oo nadiif ah in la isticmaalo weliba hase tarahaye dadkuus ha kadhiyahay cudurka shimbiyoodka waa in isbitaalka gobolka bayatada jiife qaar badan oo hata la io daran cudurkaasay